aan aanu imaadno arrimihii dibadda safar baad u baxday dad badan baa isweydiinaya madaxweyne muuse biixi cabdi muxuu ku kala doorbiday jabuuti iyo etoobiya diblomaasiyanna markaad eegto luuqada diblomaasiyad dalkaad ka horeysa macne gaaro luuqada diblomaasiyadda ku sameeya maxaad ku kala doorbida laba dalba wanaag iyo jaarmanax waa loo sameeyey manana kala dooran waa siday waraaqu kala hor yimaadeen invitationku martiqaadku kulin baan u raacnay labadaba jaar iyo walaatinimo xoreysama naga dhexeeya wax laga baarbaaro intaa had y jeer kana lagu horbe anigu ma arko waxaa inaanu mid dooranay iyo inaan mada hormarinay waa siday kala hor yimaadeen waraaqo laba cisho isku xigtay isku yimaadeen sida yihiin baan baan ugu duulayna labadaba isqadarina labada jaar wanaagsan baa naga dhexeeya waana sii xoojinaa labadaba wax naga dhexeeya marka siyaasadda armadibadad la yidhaahdo jabuuti waxay ka mid tahay dalalka ugu horreeya arrimaha soomaaliya raadka kuula ama ka qayb gala somalilanna waxaa ugu weyney u socota waa aqoonsi arrintaa misla soo qaadan madaxweynaha jabuuti ha somalilan markay jabuuti afgarawada af soomaali ku hadasha oo soomaaliya laga qabo cudadda jabuuti waxbay nooma ogola haddaynu iska qaadano anuu garan maaya cid aana soomaali ku hadalsa inu afgarano hadday cid garteena qaadisa kaansa soomaliga naqaan inay garteena tusno weeye isaga cid kama xogaarsana madaxweynaha jabuuti arrimaha soomaalida cid uguma xogaarsana cid walba ugu xogaarsiya hadduu noo baraynayo waxaan doonana u diiday inaan baraar bay noo ohan kara waliba war waa qaldadiisa ka jooga hadduu garan orkana waa odhan kara inaga la inaga rabaa dhibano waa inaga nimanka le ay xamar leedahay muqdishoma madax banaano waad xukanaa iyo nama xukuntaa magtaagana inaga waxaan u baahanahay inaan walba garteena si wacan ugu sheegno waxaanu garteen u sheegna jabuuti odhan saaf soomaalia iskaga dhargeysa lagaa turjumi maayo ku odhan maayo waxaasi maxay ahayd intaba wuu oge marka dee meel inaga horreyd nagula dagaalamana garan mayno anoon kula waanu isaga u gargaran war waxa waxa waxaasan haystaa dee wax ka qaboona garo markuu kuu bareero ee gardara ku adiga gardara kuu bareero ka cabo waxaad tiraa maxaad gardaraanaysa weli isagoo ina maagaya mayna maqal intaa qaar inaga nagmada maaga beersan madaxweynaha iyo dowladdiisa jaraa'idka jabuuti waxay doonaan bay ka qoraan sidaa dee sax maaha ta kale markaad nin leedahay war gar baan leeyahay hadda garabayso in laba lowtayada igu raacna dee hadduu kugu diido kula anu halkaa mari kari maayo dee miyayna ku gacan saarayna mabaynaan gaadha halkaa noo garqaad waxay nagoo diidin garteenna dee waxaan u baahannahay inaynu soo firsano war waxaay waxaasan odhan nimanka dhex gala oo noo qabo mar buu ayaa tegeen xukuumadda muqdisho iyo dowladda somalilan markiina meel dhex xustaag waa dhegaystay marka ra'yiga odhanaya jabuuti waa nala colyay nama ogolaa iyo mid baa ina ogol anu ma arko waxay ku xiran tahay sidaa dacwaddaada u xidhato iyo qof marka hadla marayso taas anaga laga raba inaynu cid eedanna maha inanu cid caashaqanna maaha maxaa ku kala timaadeen wanaag iyo gartayada adaa u odaya oo u jaara ee caalamka igad ka bilow afrika gee ka mid noqo waxaanu qaladana noo sheeg waxta waxaad ku raaci maaha way safarkaagii xigay etoobiya tagtay isku mid intaa in laguma kala hurtig intaa garteena leeg ayman hurtig